بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها صفوufta simiddooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay cinda aliqaamati iqaamada agteeda la simo wa bacdahaa wa bacda aliqaamati iqaamada gadaasheedana la simo iqaamada agteeda iyo gadaasheeda safka in la simo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay intii dhowr baab wuxuu ka hadlayaa taswiyatu sufuuf ayb kabacdina wuxuu gelayaa marka abwaaba sifati salaa ayb qaala alimaam الbukhaariyu raximah اllah xadaanaa abulwaliid hishaam bnu cabdilmelik wa huwa abulwaliid aلطayaalisiyu weyaan qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii camru bnu murata qaala samictu salima bna abiljacd qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquul nucmaan bnu bashiir baan maqlay isagoo dhahaya qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi latusawunna sufuufakum lawallaahi yatusawunna waad simaysaan oo simaysaan sufuufakum safafyaalkiinna ow layukhaalifanna allaahu ama wuu isweydaarinayaa ilaahay bayna wujuuhikum wejiyadiinna ayuu isweydaarinayaa oo iskhilaafsiinayaa ayb qaala xadaanaa abuu macmar qaala xadaanaa cabdulwaari huwa bnu saciid altannuuriyu alcambariyu albasriyu can cabdilcaziiz can anasin ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalama qaal aqiimu sufuufa sufuufta toosiya fa innii araakum waan idin arkayaa aniga khalfa dahrii dhabarkayga gadaashiisa ayaan idinka fiirinayaa idinka arkayaa marka fa innii araakum khalfa dahrii waa digniin yani haddaad istiraadaan safka dayacdaan ogaada aniga gadaalna saan hore wax uga arkayo kalan gadaalna aan uga arkayaa salaadda markaan ku jiro marka safka inaad dayacdeen iyo inaad oogteen oo toosiseen waan arkayaa buu leeyahy rasuulku sala allahu calayh ali wasalam middaas dambena marka waa soo marnay macnaheeda ayb tarjamada iyo xadiidku marka waa isku daabaqaynayaan waana isdaboolayaan ayb laakiin wuxuu yidhi ibnu xajar laysa fii xadiiday ilbaabi dalaalatun calaa taqyiidi اtaswiyati bima dukir laakiin labada xadiid ma tusayaan oo dalaalo labada xadiidee baabka yacnii dalaalo wixii lagu qeyday safka simidiisa lagu qeydayee la sheegay oo waa maxay cinda aliqaamati iyo wa bacdahaa xadiidkan kuma cadda xadiidkan kuma cadda laakiin ashaara bidalika ilaa maa fii bacdi turuqi ka caadatihi laakiin bukhaari wuxuu ishaaray xadiidka duruqdiisa qaar ka mid ah ayay ku soo aroortay bacda aliqaamati ayb marka tan ayuu marka taasuu kugu baraarujinayaa marka fa fii xadiidi nucmaan cinda muslim annahu sala allahu calayh ali wasalama qaala dalika sidaa buu yidhi cindamaa kaada an yukabir xadiidka riwaayada muslim baa waxay leedahay markuu ku dhowaaday nebiga inuu allahu akbar yidhaahdo ayuu sidaan yidhi rasuulka sal l salam latusawunna sufuufakum marka hadda annaga xadiiu labada xadiidee baabka cinda aliqaama iyo bacda aliqaama kuma cadda laakiin xadiidka duruqdiisa qaar ka mida ayay ku caddahay caadada bukhaarina sidaas waaye sida aan soo marnay ayb wa fii xadiidi anas fi lbaabi aladii bacda hada uqiimat asufuufu uqiimat asalaatu fa aqbala calayna salaaddii baa la aqimay nebigu waa nagu soo jeestay markaasuu safka noo sheegay meeshaasay marka bacda aliqaama iyo cinda aliqaama ay ka soo gelaysaa saas marka tarjamadii waa isdaboolaya safka simidiisa maxaa laga wadaa marka walmuraadu bitaswiyati sufuufi sufuufta ekaynteeda iyo simideeda muraadka loola jeeda ictidaalu alqaa'imiina bihaa calaa samtin waaxid kuwa dadka sufuufta taagani inay hal hab u taagan yihiin ayb aw yuraadu bihaa saddu lkhalali ayb alladii fi safi kamaa sayatii ama almuraadu bitaswiyati sufuuf waxaa weeyaan meelaha banbannaan in la daboolo oo la owdo wakhtulifa fi lwaciidi almadkuur waciidka xadiidka uu sheegay calaa xaqiiqatihi miyaa mase wax kalea loo jeedaan waa laysku khilaafay buu yidhi faqiila huwa calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisa waayo oo dadku hadday safka simi waayaan wujuuhdooda waa la isweydaarinayaa ayb wاlmuraadu taswiyaة اlwajhi bitaxwiili khalqihi can wadcihi bijaclihi mowdica alqafa wanaxو dalik wuxuuna leeyahay muraadka waxaa laga yaabaa wejyadaa la iskhilaafsiinayaa horay gadaal in la geeyo gadaalna hore la keeno ilaahayna sidaa waa yeeli karaa macno kalena waa laga waa la sheegay oo muxadisiintu way sheegeen oo ah dadkii in la isweydaarinayo wujuuhdooda afkaartoodii iyo midnimadoodii iyo inay tagto ayb qofkuna uusan garanaynin waxay ku tegaysay wax kale ayb qaala الnawawiyu macnaahu yuuqicu baynakum اlcadaawata wاlbagdaa'a waاkhtilaafa اlquluubi wuxuu dhex gelinayaa idinka dhexdiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala caro iyo isnacayd iyo quluubtiio iskhilaafto kamaa taquulu sida aa u leedahay tagayara wejhu fulaanin calaya ninkii hebel ahaa wejigiisa waa ii doorsoomay aniga ujeedkaaguna wuxuu yahay calaaqadiisii yaa iga xumaatay ayb oo dadkii marka calaaqadoodii inay xumaadaan markaasuu wuxuu yidhi ay dahra lii min wajhihi karaahiyatun lianna mukhaalafatahum fi sufuufi mukhaalafatun fii dawaahirihim ayb safka oo yacnii layiskhilaafiyo oo aan la simin waxaa weeyaan daahirkooda oo iskhilaafa dadka waاkhtilaafu dawaahiri sababun liikhtilaafi اlbawaatini dadka daahirkooda hadduu iskhilaafana baatinkooda waa iskhilaafa oo calaaqa ayaa baatinka iyo daahirka ka dhaxayso sida ibnu taymiya raximahullahna uu caddeeyo kitaabkiisa iqtidaa'u siraati اlmustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim uu ku caddeeyo ayb marka wuxuu leeyahay macnahaasuu marka ishaaray ayb alimaamu nawowina xadiidka macnihiisa ayb meeshaa marka maxaa laga qaadanaya marka haddii safka la simi waayo waa la iskhilaaf waa la iskiin khilaafsiinayaa cuquubaa idinku dhacayso waxaa laga qaadanaya inuu waajib yahay marka safka simidiisa oo ilaa haddii uuna waajib ahaan lahayn oo sunno ou ahaan lahaa dadka laysma cuquubadaa laguma rideen shayga marka cuquubada keenaayo waa waajib laga tegey ama shay manhi ah oo la koray ayb safka marka oo la simaana waa waajib waajibaadku ka mid yahay baabu iqbaali اlimaami cala اnnaasi cinda taswiyati الsufuufi ayb baabu bayaani xukmi iqbaali اlimaami imaamku ujeesashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay cala nnaasi dadka uu ku soo jeesto cinda taswiyati الsufuufi sufuufta simiddeeda agteeda marka safka la simaayo la simi rabo inuu imaamka dadka u soo jeesto soo fiiriyo xaggooda oo uu qiblada markaas xijiye dhabarkiisa oo dadka uu soo fiiriyo safka marka uu simaayo qaala xadaanaa axmed bnu abi rajaa qaala xadaanaa mucaawiyat bnu camrin qaala xadaanaa zaa'idat bnu qudaama wa huwa abusalt alkuufiyu qaala xadaanaa xumaydun iطawiil qaala xadaanaa anas qaal uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay faaqbala calayna rasuulu اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ayaa korkeenna ku soo jeestay biwajhihi ayuu ugu soo jeestay wejigiisa fa qaala waxa uu yidhi aqiimuu sufuufakum sufuuftiinna toosiya wa taraasuu yacnii isu dunna ay tadaammuu isku dhowaado isku dunna aw amase waxaa laga wadaa taraasuu ay talaasaquu isku dhega oo markaa isku dhegdhega fa innii araakum waan idin arkaya aniga min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaya ayb aqiimuudaasuu marka ku adkaynaya marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa wa fiihi muraacaatu alimaami liraciyatihi wa shafaqatu calayhim wa taxdiiruhum min almukhaalafa imaamku inuu ilaaliyo shacabkiisa raciyadiisa inuu u dhimriyo iyo inuu uga digo mukhaalafada uu uga digo waxyaabaha sharciga khilaafsan inuu uga digo tarjamada iyo xadiidkana marka waa isdaboolaya baabu safi alwali baabu bayaani fadli safi alwali safka hore fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa abuu caasim wa huwa annabiil addaxaaku bnu makhlad ee lagu naanayso abuu caasim annabiil can maalikin can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ashuhadaau shuhadadu alghariqu weeyaan midka maashooday oo badda ku dhintay waalmadcuunu midka daacuunka ku dhintay waalmabduunu caloosha midka u dhintay waalhadimu iyo midka gurigu la soo dumay ama dhismayaasha ama godadka ay la dumeen ayb wa qaala waxa uu yidhi walow yaclamuuna maa fi tahjiiri haddii ay og yihiin waxa ku sugan tahjiirka yacni werwarka wakhtiga qoraxda ay kulushahayo masaajidka jamaacada loo aado waxa ku sugan hadday og yihiin lastabaquu way u tartami lahaayeen walow yaclamuuna maa fi alcatamati cawaysinta salaada la tukada cishaha waaye waxa ku jira hadday ogaan lahaayeen iyo subxi subxi la atowhum ah way imaan lahaayeen walow xabwan ayagoo garguurad bah ku yimaadeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi safi almuqadami safka hore ee la hormariyey waxa ku sugan ee ajar iyo fadiilo ahna lastahamuu way u qori tuuran lahaayeen oo safka hore usoo dadaali lahaayeen meeshaan marka safka hore maxaa laga wadaa marka asafu lwal safkee waaye safka hore wuxuu yidhi waalmuraadu bihi maa yeli limaama muطlaqan safka koowaad waxaa laga wadaa imaamka midka la xiriiro ku xigo wa qiila waxaa la yidhi safka hore waxaa la yidhaha awalu safin taamin yeli limaam safka ugu horeeyo oo imaamka la xidhiiro oo dhammaystirana qowlkan marka muxuu leeyahay haddii safka koowaad go-an yahay oo midka labaad uu dhammaystiran yahay oo taam uu yahay kan labaadaa saf koowaad noqonaya saf jajaban ama saf go-an cid wax ku falaysa marka fadiilada marka safka wuxuu ku helay dhammaystirnaanta sidaasna waa la yidhi laa maa takhallalahu shay-un ka maqsuuratin ee maahan safka koowaad wax ay soo kala dhex gashay maqsuurada waxaa la yidhaha oo kale maqsuura oo dadkii horea lahaan jiray oo boqorradii hore qofka boqorkaa ama yacnii amiirka ah ee dadka salaadda ka bixiyo waxay samaysan jireen iyagu marka iyagoo markii dilku iyo waxaas ay bateen ayay meel sidii qol camal ay samaysan jireen mixraabkana si uga yar duwan una dhow qol ahoo dadkana marka aynan codkiisa ay maqlaayaan aad aynan uga arkaynin isagana u soo oodan meeshaas marka oodan mararka qaar waxay keenaysaa safkii koowaad in dhinacaanna ka maro dhinacaanna ka maro oo iyadii ay jarto safkii koowaad ka noocaasoo kale marka saf koowaad ma noqonayo uu leeyahay maxaa yaele saf jaban in laga baxaba waa safka kale la raadsado ayb soo ma arkaysa waqiila almuraadu bihi man sabaqa ila asalaati walow sallaa aakhira asufuuf qaalahu ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu leeyahy safulawal waxaa laga wadaa ninka masaajidka usoo hormaro safka gadaale hadduu doono ha ku tukada ninkii usoo hormaraa laga wadaa buu waxtaja biاlاtifaaqi calaa ana man jaءa awala اlwaqti walam yadkul fi safi اlأwali fahuwa afdal mima jaءa fii aakhirihi wasaaxama ilayhi waxaa laysku waafaqay buu yidhi ninkii masaajidka usoo hormara ayb iyo kan soo daba maro oo marka la aqimi rabo yimaadee safka hore soo taraaro oo safka hore soo gala kan wakhti hore yimid inuu fadli badan yahay ayaa laysku waafaqsan yahay buu leeyahay kan dambe laakiin waa iska waa laga xoog badan yahay qaala الnawawiyu alqowlu اlأwal huwa صaxiixu اlmukhtaaru wabihi saraxa اlmuxaqiquun safka imaamka ku xigaa safka koowaad la dhaha laakiin waa inuu taam yahay dabcan wاlqowlaani اlaakhiraani labada qowlee dambena halatun sariixun وkأna صاaxiب الqwl الثاني laxda أna الmطلقa yansarifu ilى الkaamil wma fiihi khalal fahuwa naaqiصu siyaabahaasoo marka uu sheegay calaa kullin marka safkii horena in la buuxiyo minbaro dhaadheer iyo mixraabyo waaweyn oo safka koowaad kala xiro oo safka gooyana lama rabo dhulkan carabta waxaa ku arkaysaa mimbaradu inay aad u waaweyn yihiin mimbarka keliya ayaa safka koowaad soo gaaraya mimbar dhirir badan oo qofka uu cirka u feerinayo khudbada markuu dhegaysanaya qoortu ay daalayso ayay qabaan oo safkii horena kala goynayo kaasoo kale marka waa inuu intuu isagu soo sikada imaamku oo uu safkii hore ee mimbarka uu goynayo inuu asaga noqdo wa oo dadku marka ay ka bilaabaan wixii ka dambeeya saas in lagu dadaalo ayb masaajidana marka la dhisaayo in laga taxadaro waayo waxyaabahaasoo kale ayb masaajidkeennan inaga hal dhiba u qabaa a'immaduna inay baraarujiyaan waa fiicnaa lahayd meeshaas dambe ee qaybta dambe iyo qaybtan hore u dhaxayso tiirarkaas daa'iman dadku waana ku saftaan kumana heshiiyaan tiirkuna safkuu kala gooyaa hadhow ugu dambayntii marka saf kala go-anna oo tiir gooyeyna qofki inuu buuxiyo ma ma ma yeeli karan ee safka ka dambeeye toosan unbuu gelayaa qofku hadhow ama marka in laga baxo a'immadu inay dadka saas ku baraarujiyaan ama in xoogaa inta laga soo hormaro safkii la toosiye safka toosintiisu salaaduu ka mid yahay sida xadiidku ay tilmaami doonto baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan iqaamatu safi safka toosintiisa min tamaami salaati salaadda dhammaystirnaantiisu ka mid ayay ahaa ayuu ahaaday ayuu ka mid ahaaday salaaddii dhammaystir lagu yidhi waxaa ka mida safkoo toosiso qaala xaddaanaa cabdullaahi bni muxamed qaala xaddaanaa cabdurasaaq wa huwa bnu hamaam asancaaniyu qaala akhbaranaa macmarun can hamaam can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam annahu qaal inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay oo loo sameeyey liyu'tama bihi in lagu daydo falaa takhtalifuu calayhi imaamka ha khilaafinina faidaa rakaca farkacuu hadduu rukuuca rukuuca waidaa qaala samica allaahu liman xamidah haddii uu yidhaahdo samica allaahu liman xamidah faquuluu dhaha idinka rabbanaa laka alxamdu waidaa sajada fasjuduu haddii uu sujuudo imaamka sujuuda waidaa sallaa jaalisan fadhi haddii uu ku tukadana fasalluu juluusan fadhi ku tukada ajmacuuna dhammaantiin wa aqiimu safa safka ooga oo toosiya fi salaati salaada dhexdeeda fa inna iqaamata asafi safka toosintiisu min xusni salaati salaada wanaageeda ayuu ka mid yahay yb qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu can qataada can anasin can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaal sawuu sufuufakum sufuuftiinna toosiya faina taswiyata الsufuufi sufuufta toosinteedu min iqaamati salaati salaada oogiddeeday ka mid tahay ayb salaadoo la oogay ka mid tahay ayb marka riwaayadan dambe u fiirsa marka min iqaamati الsalaa isaguna muxuu keenay min tamaami الsalaa ayb riwaayadii xadiidka horena wa aqiimu safa fi salaati fa ina iqaamata safi min xusni salaati marka min iqaamati salaati min xusni salaati min tamaami salaati inta waa leeyi meeshaa marka waxaa ka soo baxaya xugun xugunkaas wuxuu yahay safka oo la simo salaadda oogiddeedu ka mid yahaa la yidhi salaadda in la oogana waa lays amray meeshaa marka ibnu xasmi iyo kale iyo daahiriyada waxay dhahayaan safka haddii uu qallooco salaadda maba ansaxaysa oo iyagu marka shardi bayba ka dhigeen safka toosintiisu jumhuurulculamaana waxay leeyiin waa waajib ka baxsan laakiin salaadda yacni waxaa ka wada waa waajib iyadu marka aan salaaddii shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo aan dhex gelaynin macnaa waa maxay haddii la dayaco waa lagu dembaaba laakiin salaaddii oo ansaxayo ma burayso salaaddii salaaddii ku guri mayso wuxuu keeni doonaa ibnu cabbaas inuu safka qalday oo uu nebiga bidixdiisa istaagay oo rasuulkii uu soo wareejiyey uu midigta keenay salaaddiisiina ma fasaadin mana burin laa nebigana kama burin ibnu cabbaasna kama burin taa marka waxay ku tusay safka oo la toosiyo arkaanta iyo shuruudda ma gelaayo laakiin waa waajib gaar ah oo qofku marka lagu ciqaabi karo haddii uu tasaahulo u dayaco xadiidka nebigana sala allahu calayh ali wasalam waa sheegaa man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah dadku marka inay iska shaydaanka inuu riixo maahan oo ay iska boodaan oo masaajidkii waaba soo galeen safka oo ay simaan wax dhiba ma u keenayso wakhti ka dhumin maayo inay ku dadaalaan bis unbaa laga rabaa laakiin dad isnicban oo aan wax iska maqli karin ayaga waxaa weeyaan saf ma simi karaan dadyaga isnicban safkii ma simi karaan cuquubaad un baan na haystaa xag alla naga haysta oo innaga aan sabab u nahay markaas ayb meeshaa marka wuxuu yidhi meesha min iqaamati salaa fiiri haakadaa dakarahu اlbukhaariyu can abilwaliid riwaayada abilwaliid saasuu sheegay bukhaari wadakarahu gayruhu canhu bukhaari kayrkiisna can abilwaliid wuxuu ka sheegay bilafdi min tamaami salaa kadalika akhrajahu اlismaaciiliyu can ibni xudayfata wاlbayhaqiyu min طariiqi cuثmaan addaarimi kilaahumaa canhu can abilwaliid wakadalika akhrajahu abu daawuud can abilwaliid wagayrihi abilwaliid iyo غayrkii wakada muslimu iyo wakayruhuna min طariiqi jamaacatin can shucbata kulligood min tamaami salaax ay warinaya dhogood wazaada alismaaciiliyu min طariiqi abi daawuud aطayaalisiy qaala samictu shucbata yaquulu daahamtu fii hada alxadiid shucba wuxuu yidhi xadiidkan aniga xoogaa waa ku tasaahulay oo mudaahanan ku sameeyey mudaahanada marka maxay tahay lam as'al qataadata qataada ma weydiinin asamictahu min anas am laa xadiidkan mudaahanaan sameeyey uu leeyahay anas qataada ma weydiininoo ma dhihin xadiidkan anas ma ka maqashay mise kama maqlin lanna qataada waa mudanis isaga shucbana waa ka yidhi kafaytukum tadliisa alaatin saddex tadliiskooda anaa idinkaga filan buu yidhi qataadaa ka mid ah kuwaas intaha walam arahu can qataadata ilaa mucancanan ibnu xajarna wuxuu yidhi shucba maadaama uu sidaas yidhi anigana ma arag buu yidhi xadiidkan duruqdiisa markaan raacraacay ilaa isagoo mucancan ah maahan walacalla haadaa huwa sira walacalla haadaa huwa asiru fii iiraadi albukhaariyi lixadiidi abi hurayrata macahu fi lbaabi taqwiyatan lahu sababtaas baa laga yaabaa buu yidhi inuu bukhaari xadiidkan abuu hurayre xadiidkiisa uu ugu kabay oo ugu xoojinayo sababta xadiidka abuu hurayre uu u keenay waxay tahay midkan inuu xoogaa taqwiyo uu ku siiyo wastadalla bnu xasmin biqowlihi iqaamati asalaa wuxuu u deliishaday calaa wujuubi taswiyati sufuuf sufuufta in la simaa inay waajib tahay qaala lianna iqaamata asalaati waajibatun buu yidhi wa kullu shayin min alwaajibi waajibun wax walba waajib ka ahaadana waa waajib markaasuu ibnu xajari walaa yakfaa maa fiihi warkan waxa ku jira ma qarsoonaanaya walaa siyama waqad bayannaa ana aruwaata lam yatafiquu calaa haadihi alcibaara min iqaamati salaadana layskuma waafaqin min tamaami salaaha loo badanya watamasaka bnu baطaal bidaahiri lafdi xadiidi abi hurayrata fastadalla bihi calaa ana taswiyata sunnatun ibnu baطaalna riwaayadii wuxuu qabsaday abu hurayra oo min xusni salaati salaaday qurux u tahay sunnaoo qaala lianna xusna shayi ziyaadatun calaa tamaamihi wa awrada calayhi riwaayata min tamaami salaa ayuu keenay marka wa ajaaba bnu daqiiq ilciid faqaala qad yu'khadu min qowlihi qowlkiisa min tamaami salaa ayaa waxaa laga qaadanaya alistixbaabu lianna tamaama shayi fi lcurfi amrun zaa'idun calaa xaqiiqatihi alatii laa yataxaqaqu ilaa biha wain kaana yuطlaqu bixasabi اlwadci calى bacdi ma laa tatimu alxaqiiqaةu ila bihi kada qaala wahada lafdu baciidu lianna lafda shaarici laa yuxmalu ila cala ma dalla calayhi اlwadcu fi lisaani اlcarabiyi lisaanka carabiga wuxuu tusaay unbaa lagu xambaaraya wainamaa yuxmalu calى اlcurfi ida habata anahu curfu shaarici lalcurfu اlxaadi lisaanka carabiga unbaa lagu wadaya curfi sharci hadduu ka naqliyey luqadii waa la ogolaana curfi sharci haddii la waayo mala maya curfigan gadaal ka yimid waxba sharci lagu takhsiisin maayo mana tafsiirna looga dhigi maayo nusuusta sharciga laakiin curfiga sharciga isaga waa tixgelin uu leeyahay curfigan xaadidkee gadaal ka yimid waxba lagu dhisi maayo wixii isagoo sidiisoo kale soo dariyey unba wax u noqon kara baabu imi man lam yutima asufuufa baabu bayaani imi man qof dembigiisii caddayntiisii buu baab yahay lam yutimma aan dhammaystirin asufuufa sufuufta qofkaan safka dhammaystiraynin dembigiisa caddayntiisii buu u baab yahay qaala xadaanaa mucaadi bnu asad qaala akbaranaa alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu qال أخبرنا سعيد بن عubayd الطائي عن بشhayر بن يسار الأنصاaري عن أنس بن مالك أنه qadima المdينة mdينة ayuu soo galay faqiila lahu waxaa lagu yidhi maa أnkarta minaa maxaad inkirtay annaga xaggeenna maxaa ka inkirtay mundu yowmi cahidta rasuul الlahi sal اه slam intii aad nebiga garatay oo rasuulka aad xasuusato ood la zamantantay laga soo bilaabo maxaa annaga nagu haysataa ood yacnii aada nagu inkiraysaa annaga bal fiirfiiriyo waxa aad nagu inkirayso noo sheeg bacilmi bay rabaan ayaga nin caalim oo saxaabi oo nebiga usoo khidmeeyey oo salaaddii la soo tukaday bay leeyihiin nafiiriyo meesha aan ku qaldannahay noo sheeg ood nagu inkirayso faqiila lahu waxaa lagu yidhi ma ahay qaala waxa uu yidhi maa ankartu shay-an shay ma aanan inkirin ilaa annakum idinku laakiinse yacnii laakinakum idinku laa tuqiimuuna sufuufa sufuufta ma oogeysaan yidhi ma toosinaysaan waxba idinku inkiri maayo yidhi laakiin sufuufta ma oogeysaan ma toosinaysaan wa qaala cuqbatu bnu cubayd can bushayr bni yasaarin qadima calayna anas bnu malikin ilmadiinata bihaada ayb wuxuu leeyahay marka xadiidka inkaarka anas marka meeshaa marka tarjamada iyo xadiidka ishkaal baa ku jira warkan anas uu sheegay ismi iyo dembi mowtusaana hadalkan anas hadda uu sheegayoo safkaan idinku inkirsanahay ismi iyo dembi miyaa laga qaadanaya ile tarjamada wuxuu yidhi qofka aan safka simin dembigiisa ayuu baabaystay halkanna waxaa ku jirta anas ibnu maalik inuu yidhi waxaan idinku inkira ma haayo aan safka ahayn meeshaa marka waxay u baahan tahay marka tadaabuq iyo wax in loo raadiyo mudaabaqa in loo raadiyo marka hadal badan buu soo wadwaday ibnu xajar waxa uu yidhi wayaxtamilu wayaxtamilu an yakuuna albukhaariyu akhada alwujuuba min siiqati اlamri fii qowlihi sawuu sufuufakum waxaa laga yaabaa bukhaari dhihandhidintiisa saw xadiidka amarka ku jiro sawuu sufuufakum sufuuftiinna siba sow amar maaha waalamru yaqtadi lwujuub waayahay wa min cumuumi qowlihi iyo nebiga qowlkiisa cumuumkiisa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli tukada sidaad aragteen inaan u tukanayo salaadda nebigu uu tukan jirana waxay ahayd safkeedu waa toosnaan jira wa min wuruudi alwaciidi calaa tarkihi meel saddexaadna waa maxay safka ninkii ka tago waciid baa u soo arooray oo yacnii layuqaalifanna allaahu bayna wujuuhikum amar waciid iyo amar kaloo salluu kamaa ra'aytumuun yusalli cumuumka ku jiro farajuxa cindahu agtiisa waxaa raajix ka noqotay bi haadihi alqaraa'ini qaraa'intan sababkeeda anna inkaara anas anas inkiriddiisu innamaa waqaca calaa tarki lwaajibi buu ku dhacay marka inkaarka anasna wuxuu ku dhacay waajibka tegistiisa wain kaana alinkaaru qad yaqacu calaa tarki sunan inkastoo xataa laysku inkiri karo haddii shay sunnaa laga tago inkastoo shay sunnaa marka laga taga laysku inkiri karo haddana inkaarka anas wuxuu ku dhacay waajib laga tegey qaraa'intaas la soo sheegay salluu kamaa ra'aytumuuni yusallii iyo aqiimuu sufuufakum latusawunna sufuufakum ow layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum iyo waxyaabahaas marka laysu geegeeyo yaa inkaarkii anasna wuxuu ku dhacaa waajibaadkaas oo la dayacay oo laga tegey binaan calaa daalika marka inkaarka anas reer madiine uu ku inkiray waa inkaar oo litarki waajibin waajib laga tegey fii tarki waajibin meeshaan marka wa qaala cuqbatu bnu cubayd cuqbatu bnu cubayd waxaa la yidhahdaa aburaxaal ayb huwa akhuu saciid bnu cubayd raawi lisnaadi aladii qablahu walaysa alcuqbata fi lbukhaariyi ila hada almowdic almucallaq wa araada bihi sababka u keenay marka waqaaladan waxay tahay bayaana samaaci bushayr bni yasaar lahu min anas warkaan dambe iskaga celis maa waqaala cuqbatu bnu cubayd can bushayr bni yasaar qadima calayna anas maxay tusahay marka intaas inuu joogay isaga marka riwaayadii horena maxay dhehaysay bushayr can anas cancanadaas marka inuu ka bixiyo oo uu ku tuso bushayr inuu toos anas uga maqlay xadiidkan mas'alo kalena xadiidkan waa laga qaadanaya waa maxay masalada laga qaadanaya madhabka ibnu xasmi inuu daciif yahay oo ah safka haddii aan la simin salaada la dukaday waxba kama jiraan waa in la soo celiyaa warkiisii ahaa oo salaaddii aan saf qalloocan lagu tukadaa waa in la soo celiyadii ibnu xasmi uu qabay inayna waxba ka jirin maxaa yeele anas nimankan waa ku qabsaday haddana salaaddiinnii soo celiya lagama haayo soo ma fahmin marka idan marka taswiyatu sufuuf waa waajib laakiin shardi iyo rugni midna ma ah salaaddana ma ku gurayso tambiih marka meesha tambiiha feeri haadihi alqadmatu lianas haadihi alqadmatu lianas qadmadan aan soo gelidaani lianas hayru alqadmati alatii taqadama dikruhaa tii baabu waqtilcasri noogu soo hormartay anas markuu madiine soo galay waatuu waqtiga ku qabsaday middan waa kala duwan yihi faina daahira alxadiidi fiiha annahu ankara taakhiira duhr ilaa awali waqti alcasri kama madaa wahada alinkaaru ayضa غayru اlinkaari اladii taqadama dikruhu fii baabi tadyiici الsalaati can waqtiha xayثu qaala laa acrifu shaya mima kana cala cahdi الnabiy sal ا slm ila الصalaaة waqad duyicat faina daka kana bishaam wahada bilmadinati وhada ydul calى ana ahla اlmadinati kanuu fii dalika الzaman amhalu min gayrihim fi اtamasuki bisunan reer madiine inay dadkii kale ka roonaayeenana ay tusay yani dadkii hore wuxuu ku qabsaday waqtiga salaada reer madiinena wuxuu ku qabsaday safka reer madiine sunnooyinkaas kale way ku roonaayeen safka xoogaa qabash iyo uga jireen xoogaa ayb tanna marka taas baabu ilzaaqi اlmankibi biاlmankibi wاlqadami biاlqadami fi الsafi baabu bayaani xukmi ilzaaqi اlmankibi garabka ku dhejintiisa xukun ku soo arooray caddayntiisiibu u baabaya bilmankibi garabka kale wاlqadami biاlqadami wailzaaqi اlqadami gumada cagta ku dhejinteeda bilqadami cagta qofka kale fi safi safki dhexdiisa oo markii la safanaya marka cagihiina in laysku dhejiyo garbihiina laysa saaro marka maxay noqonaysaa marka safka intee laga simaa marka waxaa laga simaa garbaha waxaa kaloo laga simaa gadaal safka ciribtaa laga simaay xagga dambe dadka isku cag maaha cagahoodu hal cabir maaha dadku waa kala cag dhaadheer yihiin waa kala qaar waa cag gaaban yihiin qaar waa cag dheer yihiin qaar waa dhexdhexaad isku mid maaha laakiin meesha inay ka silmaan laga rabo waa xagga dambe soomaalidu marka waxay sameeyaan faryarada fariiradii marka marka la isla saaro gadaal haddii laga fiiriyo safkaas waa qallo maxaayaele dadku isku cabir ma marka inuu xagga dambe imaamku uu istaago safka uu gadaal fiiriyo cirbahooda iyo hadday isla eg yihiin oo ay hal khad ku taagan yihiin cirbahooda bisfa horadan waxoo lagama rabay iyada haddii nin lugtiisu xoogaa soo dheer tahay dhibaataa ma keenaysa garbaha iyo meeshaasaa safka laga sameeyo waqaala nucmaan bnu bashiir waxa uu yidhi ra'aytu rajula qofkii ayaan arkaayay minaa xaal ou annaga naga mid yahay yulsiqu kacbahu ama ra'aytu rajula qofka ayaan arkaayey qofkaasoo minaa annaga naga mida yulsiqu kacbahu anqowgiisa inuu dhejinaayo bikacbi saaxibihi saaxibkiisa anqowgiisa uu ku dhejinaayo yacni inuu isku aadiyo isku aadiyo qال xdثna cمر بن khالد qال xdثna زhayr عن xmayd عن أنس عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاaل أقiimuu صفوuفaكم صفوuftiina toosiya faإنii أrاaكم min وaراءi ظhري baan idinka arkaya وakaana أxaduna midkaan wuxuu ahaa yulزiqu mankibahu garabkiisa inuu dhejinaayo bimankibi صaaxibihi وaqadamahu bqadamihi almuraadu bidalika almubaalaغaةu fi tacdiili الsafi wasadi khalalihim in meelaha banbanaan la daboolana nusuus kale ab ku soo aro aqiimuu صufuufa waxaaduu bayna almanaakibi wasudu اlkhalala walaa tadaruu furujaatin lishayطaan xadiikii sunan abi daawuud ku sugnay baabu ida qaama arajulu can yasaari اlimaami waxawalahu اlimaamu khalfahu ilaa yamiinihi tamat salaatuhu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaama arajulu qofku hadduu istaago can yasaari اlimaami imaamka bidixdiisa uu istaago waxawalahu اlimaamu imaamkiina uu soo wareejiyo khalfahu gadaal uu ka soo wareejiyo horay ma ah sidaa intuu soo qabto saa u soo wareejiye saasuu soo wareejiye oo uu keeno dhinaciisii midig ilaa yamiinihi oo kusoo wareejiyey tamat salaatuhu salaaddiisii waa taam noqotay imaamka salaaddiisiina waa taam noqotay maamuumkiina salaaddiisiina waa taam meesha marka maxaa laga qaadanayaa oo kale safka simiddiisa dhaqdhaqaaqa lagu sameeyaahi waxba salaadda inuunu u dhibayni maxaa yeele nebigu markuu ibnu cabbaas soo wareejinayey ee uu bidix inta ka keenay midig keenay rasuulkiina dhaqdhaqaaq uu sameeyey ana ibnu cabaasna waa soo dhaqaaqay dhaqaaqa noocaasa salaadda ma ku jabaysa limaslaxati salaa cayaarcayaar iyo dhildhiil ma ah walidaalika haddii safka kaa horeeya oo meel ay ka bannaanaato qof ka baxay oo kale weysay u doontay adiga seed yeelaysaa hal tallaaba inaad hore u qaaddo ama labo waxay dhibaysa maa safka marka waa la hagaajina dadka qaarkood marka waa iska taagan yihin labadaanna ma isku soo durkaayaan kuwii dadaalana ma buuxinayaan meeshii kuwii dadaalana ma buuxinayaan meeshaas marka waxaa ka soo baxaayo khalad ayb waxayna moodayaan socodkaas salaadda inay waa ku burey bay leeyihiin waa jahlikaas qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna dاwd wهو بن abi dاwd بن cabdالرحمن الcطاr can cمr بن dيnاr can qraybi mولى بن cabاas can iبn cabاasi رadي الله عanهma qاal صlaytu mعa النaبي slى الlه عليه لي وsلم nebigan la tukaday ذات لylaة الhabeen faqمtu can yasaarihi bidxdiisii baan istaagay faأkhada rasuul الlahi sl اه sلم nebiga wuxuu qabtay bira'sii madaxayga min waraa'i gadaasheeduu ka qabtay fajacalanii can yamiinihi can yamiinihi midigtiisa ayuu u yeelay fasallaa waa tukaday nebiga waraqadda waa seexday faja'ahu lmu'adinu baa u yimid faqaala wasallaa walam yatawada waa istaagay faqaama waa istaagay wasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan labadii masale aan sheegnaa marka laga qaadanayo ayb uu u keenay marka imaamu albukhaari xadiidkan mas'alo kalena waa laga qaadanaya saddexaad oo fiqhi ah masaladaas saddexaad waxay tahay mowqifu lma'muumi alwaaxid weliba halka ma'muum ee weliba ninka ah xadiid kalaa imaan doono naag hadday tahay sheegi doonee hal ma'muum haddii uu nin la tukanayo imaam iyo ma'muuma isla tukanayo waana niman labadaba oo ma'muumku waa nin mowqifkiisa xaggeebuu noqonayaa midigta imaamka imaamka midigtiisa ayuu istaagaya gadaal ma istaagayo bidixdiisana ma istaagayo maxaa yeele ibnu cabaas bidix markuu ka istaagay nebigu waa soo celiyey midigtiisii ayuu keenay halkaasaa marka mowqif u ah baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan almar'atu naagta waxdahaa keligeed takuunu safan takuunu naagta keligeed takuunu oo ahaanayso safan yacni saf ahaanayso wuxuu ka wadaa ayb takuunu safan ay takuunu fii xukmi saf fii xukmi safin saf waaxida xukunkiisa qaadanaysa ama ahaanayso ayb takuunu safan marka wuxuu ka wadaa ay fii xukmi safi ayb safka xugunkiisu sida ay naagtu ahaanaysa keligeed marka ay tahay wa bihada yandaficu ictiraadu lismaaciiliyi xaysu qaala shaksun waaxidu laa yusamaa safan buu yiri qof saf laguma magacaabo wa aqalu maa yaquumu safu biitnayni saf labuu ka bila u noqdaa wuxuu leeyahay hal qof saf ma la dhihi karo laba qofaa saf samayn karaa hal qof laakiin saf maba samayn karo marka waxaa laleeyahay takuunu safan ay fii xukmi safi hal safoo kaamila xukunkiisa ahaanaysa naagtan naagtaani marka hal saf xukunkiisa ma qaado kartaa markay keligeed tahay oo keligeed saf ma noqon kartaa oo dhammaystiran oo kale miyay la xugun noqon kartaa oo sida safku markuu badan yahay loo ogol yahay iyadu marka keligeed inay safkaasoo kale noqoto waa u bannaan yahay tarjamada marka macnaheedusaas qaala xadaana cabdullaahi bni muxamed qaala xadaanaa sufyaan ayb cabdullahi bn moxamed huwa aljucfiyu sufyaanna waa ibnu cuyayna can isxaaqa can anas bni malikin isxaaq bn cabdillahi bn abi alxa ayb can anas bni malikin qaal sallaytu ana waxaa tukaday buu yidhi aniga iyo wayatiimun wiil yaro ogoona fii beytina gurigeenna dhexdiisa ahaa ayaan ku tukannay khalfa nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga gadaashiisaan ku tukannay wa ummii hooyadayna ummu sulayna khalfanaa ay tahay gadaasheenna ani agoon ayaa saf samaynay nebiga gadaashiisaan ku tukannay hooyada ee gadaasheeda inay ku tukatay xadiidkan axkaam badan baa laga qaadan wixii u u bacdaystay oo waa maxay almar'atu waxdaha takuunu safan naagta iyadoo keligeeda saf waa noqon kartaa naag waa noqon kartaa imaamu shaafici isaga wuxuu kaga qiyaastay ninkana waa noqon karaa ayuu leeyahay oo haddii uu nin keligiis saf sameeyo keligiis ku tukada gadaal salaadda ma buraysa uu leeyahay waxna ma noqonayso nahyina isagu nahyisaa ma arkaayo xadiidu waabisata bni macbadaa soo arooray laakiin laa salaata limunfaridin sallaa waraa'a safi waxdahi ninka marka xadiidkaasaan uga reebaynaa naagtana xadiidkeeda waa kale waa laba kala gaar ah waxaa la leeyahay marka hal nin keligiis inuu saf noqdaa ma ahan ma bannaano haddaynan daruuro u keenin qof waxaa arkay soo socdo safkiyaa bannaan keligiisu allahu akbar gadaal isaga tukaday keligiis keligiisaa meel ku tukaday xukunkiisu muxuu noqonaya salaadiisu baatila maxaa ila nebiga saasuu xukumay laa salaata limunfaridin sallaa waraa'a safi waxda masaladaasna waxaan ku faahfaahin doonaa xadiidka abi bakra zaadaka allaahu xirsan walaa tacud meeshaasaan kaga hadlayna insha allahu tacaala naagta marka iyada keligeed saf waa samey kartaa bikhilaafi arajul ninku sameey mas'alo labaadaa laga qaata xadiidkanu waxay tahay laba ma'muum intay intay ku safanayaan laba ma'muum imaamku gadaashiisay saf ka dhiganaya maqaamkooda mowqifkooda waa imaamka khalfa alimaam meeshaas marka waxaa la khilaafayaa kuufiyiinta ibnu mascuud baa isaga waxaa ka soo aroortay inuu sameeyey calqama iyo nin kale ayaa salaad ku soo xirtay midna midig ayuu istaajiyey midna bidixdiisuu iska istaajiyey xadiidka weliba waxaa ku jirtay rukuucda markuu rukuucayo ibnu mascuud labadiisii gacdood jilbaha kuma qabsanina saas intuu isu saaray ayuu hoos geliyey sidaas wey tadbiiq ayaa leedahay tadbiiquu sameeyey culimmadu marka waxay dhaheen tadbiiqaas markii hore uu jiri jiray waa la nasakhay xadiid sacdi ibn abi waqaas sida uu tusaayo tanna waa la nasakhay dheheen marka lacalahu in taas ay la mid tahay oo xugun hore uu haystay ibnu mascuud meeshaa iyadana marka xadiidkan wuxuu tusayaa biamri اnnabiyi sala اllah alay salam laba nin mowqifkooda gadaalo khalfa alimaam mas'alo saddexaad qof weynoo qaangaara iyo cunug muraahiq ah oon qaangaarin saf waa noqon kara oo cunuga yarkaa ee aan qaan gaareen saf wax ka soo qaad male ma la dhahayo khilaafan lilimaam axmed salaadda ama sunnaha ahaad ama farad ha ahaad sunna ama farad ha ahaad yani khilaafan lilimaam axmed waxaan u jeedaa waxay tahay yacni mas'aladaasaan ka hadlay mas'aladaas maxaa yeele imaam axmed isagu wuxuu arkaa salaadda hadday farad tahay ma bannaana in cunug yar ma lagu tirinayo u leeyahay saf cunug yaroo sagaal jir ah matalan ama toban jir ah iyo adiga haddaad saf gadaashiisa kuwada aad wada samaysaan adoo kaligaa tukatay lamid tahay buu leeyahay salaaddu hadday farad tahay tanna maxay tahay marka leeyahay midaan sunnay ahayd buu leeyahay sunna iyo farad maxaa kala qaadayaan wax sariixoo kala qaadaya hadda ma hayno haddii uu jiri lahay xadiid faradka reebaayo bis saasay ahaan lahay walidaalika xadiidka sunnadiiba haddaynan gurin oo ay ku bannaanaatay faradkiina waa ku bannaan tahay ibnulmundir mas'alo kale maraan ka hadlayna sidaasoo kale u sheegay faradkii ku bannaan sunnadii inay ku bannaan tahay wixii iskala duwanna naskaa sheegaya halkan marka waxaan haynaa anas iyo wiil yaro agoon mar haddii la yidhi horta qaangaar maaha laa yutma bacda xulmin isagoo yaroo haddana saf sameeyey laakiin imaam axmed wuxuu leey sunna ahayd salaada taas iyada marka ma xoog ba ayb taasna marka xadiidkan waa laga qaadanaya halkan marka ibnu xajar isaga laftirkiisa baxti yar buu sameeyey daad arsan ayb wuxuu yidhi wakadalika arajulu maca almar'ati alatii وqال بن بushayk alأqرب أن الbخاaريya qaصd an yubayina أna hada xadiidkan tarjamadan bukhaari wuxuu u qasday buu yii inuu caddeeyo أna haadaa kan naagtan gadaal keligeed safatay mustanan min cumuumi alxadiidi aladii fiihi laa salaata limunfaridin khalfa asafi xadiidkaas waadisa oo sidaa dhahaya kan waa kana khasisaya laa salaata limunfaridin cumuumaa ku jira sooma ninii naag waxuu doona cumuumaa ku jira limunfaridin cumuumkaas marka kanan ku khasisaynaayo munfaridku hadday naag tahay laa ba'sa yacni annahu mukhtasun birijaal ayuu ku qaas yahay xadiidkan wاlxadiiث اlmadkuur akrajahu bnu xibaan min xadiiثi cali bni shaybaan wa fii صixatihi nadarun kama sanadkuruhu fii baab idaa rakacat duuna safi xadiidku laakiin marka inuu saxiix yaa xoog badan واstdل bه بن bطاal calى صxaةi صaلاaة الmunfaridi khalfa الصف khilaafa لأxmed qaala لأnnahu lama habta dalika lilmarأaةi kana lirajuli أwlى laakin limukhاalifihi an yaquul qofka khilaafsan wuxuu dhahay isaga inamaa saaqa dalika liاmtinaaci an tasufa maca الrijaal bikhilaafi الrajuli faina lahu an yasufa macahu وan yuzaaximahu وan yجliba rajula min xaashiyaةi صfi fayaquum macahu faاftaraqaa nin inaag isku mid maaha meelahaas o dhan bay ku kala tegayabaabu maymanati اlmasjidi walimaam baabu bayaani fadli maymanati اlmasjidi wاlimaam masjidka midigtiisa fadliga ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay walimaam wamaymanati اlimaam imaamka midigtiisa fadliga fadliga ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qaala xaddaanaa muusa qaala xaddaanaa haabit bnu yaziida qaala xaddaanaa caasimu can ishacbiyi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal qumtu leylatan habeen ayaan istaagay usallii xaal aan amin inaan tukanayo xaal aan tukanaayo can yasaari nabiy baan istaagay nebiga bidixdiisa faakhadanii biyadii gacanteyda faakhada biyadii gacantaydii buu qabtay aw bicadudii ama cududayduu qabtay meeshaas xooga xataa aqaamanii intuu iga joojiyey can yamiinihi midigtiisa wa qaala biyadihi min waraa'ii gacantiisa ayuu wuxuu ku yidhi min waraa'ii gadaashii sida marka hadda halkan maymanat limaam fadligeedu usoo deliishadeen laakiin waa marka oo qof yahay dadku hadday badan yihiin midigi bidix yaa fadli badan hadal baa ku jira tafdiilkeeda ibnu rajab wuxuu yidhi amaa maymanatu اlmasjidi faqad jaءa fii tafdiiliha axaadiiثu fii sunani abi daawuud wabni maaja ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna calى mayaamin الsufuuf qaala albayhaqiyu tafarada bihi mucaawiyatu can sufyaan qaala walaa uraahu maxfuuda inama almaxfuudu bihada اlisnaadi ina allaha wamalaa'ikatahu ayb yusalluuna calى aladiina yasiluuna الsufuufa xadiidku marka wuxuu ku yahay maxfuud kuwa sufuufta xiriiriye ayay u duceeyaan alley malaa'igtu waxay u duceeyaan kuwa sufuufta xiriiriyo wuxuu leeyahay marka xadiid sidaasaa soo aroortay maymanada ku soo aroortay marka imaamka in loo dhowaado unbaa fiican baabun ida kaana bayna alimaami wa bayna alqowmi xaa'idun ow sutratun idaa kaana bayna alimaami imaamka iyo wa bayna alqowmi iyo dadka uu tujinayo ma'muumiinta dhexdooda xaa'idun haddii uu yahay dergi ow sutratun ama wax kala qarinaayo iyaga sutra wa qaala alxasan xasanulbasri waxa uu yidhi laa ba'sa dhib male an tusalliya inaad tukatid wa baynaka adiga iyo wa baynahu isaga dhexdiisa imaamka nahrun ou idiin dhexeeyo webi adiga iyo imaamka hadduu webi idiin dhexeeyo ad isuga jeedaan takbiirta aad geeska kale ka maqlaysid wax dhiba ma leh wa qaala abumijlas abuu mijlas wuxuu yidhi laaxiq ibnu xumayd ya'tamu bilimaami imaamka ayuu ku dayanayaa wain kaana baynahumaa dhexdooda haba ahaado dariiqun jid ow jidaarun ama gidaar idaa samica takbiira alimaam mar hadduu takbiirta imaamka maqlayo meeshanina marka wuxuu leeyahay xagga dambe iyo dariiqa u dhexeeya haddii la doono mar haddii takbiirta imaamka la maqlaayo wax dhiba malaha ayb labadan afar marka waxaad moodaa bukhaari inuu keenaayo ma'muumku meel allaale meeshuu doono ha jooga ee mar hadduu takbiirtii la socon karo imaamkiisa bis waayo salaadiisu marka waa iqtidaha waa ansaxa ayb laakiin shaaficiyadu waxay ku qeydayaan aahaartan iyo waxyaabahan oo dhan waxay leeyihiin haddii masjid hal masjid dhexdiisa marka ay tahay masaajidkan hadduu weynaado aad loo weyneeyo meel la maraba ha idiin dhexayso adiga imaamkaaga derbi ha idiin dhexeeyo haddii la doono mar haddii masjid aad ku wada tukanaysaan dhib malaa mar haddaad takbiirtiisaba maqlaysa ama qof isaga ku dayan aa arkaysa oo dhaqdhaqaaqiisa iyo waxyaabahaas aad fiirinaysa soo ma garan ahlucilmiga qaar ka midana waxay leeyihin masjid keliya shardi maa masjid iyo meel kale xataa laa ba'sa saxaabada waxaa sugnaatay leeyihiin qolalka nebiga inay ku tukan jireen jumcadoo kale ay markay buuxsanta qolalka rasuulka intay galaan ayay halkaas salaadda uga tukan jireen imaamka qolalkuna waa ka socnaayeen masaajidka nebiga sal sl oo darishada waxbaa albaabe waxba aduu calaa kulli xaal suuro badanay fiqigu uu leeyahay masaladan mar yacnii ay u dhaxayso meel la maro mar oo u dhaxeeyo mushaahadadu ay xasilayso marid laakiin aynan xasilaynin meesha ma'muumku joogo iyo meesha imaamku joogo hadday masjid gudihiisa tahay laa ba'sa say ahaataba masjid iyo bannaan hadday tahayna iyagu waxay shardinayaan in ama mushaahadda ay jirto arkid ama ay jirto dariiq wax naafid oo imaamkii iyo aan kala iyo ma'muumkii isu furaayo inay jiraan qaala xadaanaa muxamadu qaala akhbaranaa cabdatu can yaxya bni saciidin alansaariyi can camrata can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusallii min alleyli habeenkii ayuu tukanayey fii xujratihi qolkiisa ayuu ku tukanayey wa jidaaru lxujrati xujrada qolka gidaarkiisuna qasiirun uu yahay mid gaaban fara'a annaasu dadkii waxay arkeen shaksa nebiy sal l slam nebiga muuqaalkiisa faqaama unaasun dad ayaa kacay yusalluuna bisalaatihi iyagoo salaaddiisa ku tukanayeen fa asbaxuu way soo waabariisteen fataxadatuu bidaalika arrinkaabay ku sheekaysteen faqaama leylata taaniyati buu istaagay faqaama macahu unaasun dad ayaa la istaagay yusalluuna bisalaatihi sanacuu dalika leylatayn aw alaaan laba habeen ama saddex habeen bay sameeyeen sidaa xataa idaa kaana bacda daalika markay ahayd jalasa rasuulu llahi sal l salam nebigii waa fadhiistay falam yakhrij uma soo bixin falammaa asbaxa dakara daalika annaasu markuu soo waabariistay dadkii ayaa u sheeg sheegeen arrintii inuusan nebigii soo bixin faqaala wuxuu yidhi innii khashiitu waxaan ka cabsaday an tuktaba calaykum in laydinku farad yeelo salaatuleyli salaatuleylka in laydinku farad yeelo meeshaan markaa fiiri mushaahadaa jirta nebigu qolkoo ku jiraa dadkiina intay ku jiraan masaajidka ama derbiga rasuulka iyo iyo dadka ma'muumiinta ee ku dayanaayo derbigaa u dhaxeeya derbiguna caaisha say ku sifaysa fiiri waxay tihi marka derbiga xujrada derbigeeduna wuxuu ahaa mid gaaban fara'a annaasu shaksa nabiy sal l slam dadku marka waxay arkayeen nebiga muuqaalkiisa shaaficiyada marka tanay qabsanayaan waxay leeyihin marka hadday tahay masjid iyo dhismo kale waxaa shardi ah ugu yaraan mushaahado in la helo haddii marka imaamkiina gees taagan yahay ma'muumkiina horay uu taagan yahay ma'muumkii waa horeeyaa imaamkii waa horeeyaa ma'muumkiina waa gadaayayaa gees buuna taagan yahay derbiyaa u dhaxeeya hadday dariishad ka baxsan tahay furan waa ansaxay tidahaasi marka ama dayashadaasi waa jirta waasa laakiin meeshaan derbi baa ku daboolan mushaahadda ma ma xasilayso ma mar iyo maridna ma xasilaayo ninkanna midna masjidkuu ku jiraa midna masjidka bannaankiisu maamuumkiina taagan yahay wax ka xasilaayo malataas waxaan marka makarofoonada laysku hadlaynayan hadday damaan maxaa la maqlaya aahaarta hore laftirkooda waxay sheegayeen takbiirta imaamka in la maqlaayo haddii la maqli waayo inta ay danto ma'muumna uma jeedid adiga imaamna uma jeedid see salaaddii ku wadaysaa marka ayahay marka iyagu hadday masjid tahay waxay leeyihiin saa uma adkaynayo haddii midkood uu masjidkii ku jiro midka kalena uu bannaankii ku joogo mushaahado in saasaan minaajku siyaabahaasuu sheeg sheegi jiray ibnu xajarna marka khilaafka masalada waa ishaaray wuxuu yidhi walmas'alatu daatu khilaafin shahiir baabu salaati اlleyli salaatuleylkii caddaynteedii buu u baab yahay ayb qaala xadaanaa ibraahiim ibnu culamada qaarna baab umaba samaynin bal labada xadiisoo soo socoto baabkii horey ku dhex dhigeen wax sidaas ugu yeelaya ma jira kulligiin baabu salaatuleyl mooden qaala xadaanaa ibraahiim ibnu isaga lafti riwaayati kadaa waqaca fii riwaayati mustamli waxda baab ayaa riwaayat lmustamliya inta kale waxaa muuqata inaysan baab yeelin inaan baab loo yeelinana wallahu aclam fiican maxaa yeelay salaatuleylku meel kaleu ku keeni doonaa meeshaan axaadiidtan xadiidkii hadda ahay maadaama salaatuleyl calaaqa la leeyahay kuwan kalena waa ku dara qaala xadaanaa ibraahim ibnu mundir qaala xadaanaa xadaanaa bnu abilfudayd huwa maxamed bnu ismaaciil ibni muslim ayaa leeyahay qال xdثna بن أbي diب عن الmqburiyi عن أbي سلمة بن cبدالرحمن عن cائشhaة رضي الله عنها أن النبy slى الlه عليه لي وsلم kana lahu xasiir nebiga gogol ayuu lahaa yqsudhu bالنahaari maalintii uu fidsan jiray وayaxtajirhu bاleyli habeenkiina oo waab ka dhiga jiray waab fahaaba ilayhi naasu dad ayaa ku soo qoomay fasaluu waraacahu gadaashiisii bay ku tukadeen ayay tukadeen qال xdثna cabdالأعلى بن حmاadi qال xdثna وhayb qال xdثna موسى بن cقبة عن sالم أbي النضر عن بsr بن سعيid عن زayd بن ثاaبت أنa رasuul الlahi صلى اه عل sلم اتkذa xujraة ayuu samaystay qaala xasibtu waxaan malaynaya أنhu qaala inuu yidhi min xasiirin gogol ka samaysan ama derin cw fيi رamaضاana رamaضاan faصalىa فيiha layaaليa habeenne ayuu ku tukaday faصalىa بsalaatihi naasu salaadiisii dad ayaa ku tukaday la dukaday min asxaabihi dadkaasoo nebiga asxaabtiisa ka mida falammaa calima markuu ogaaday bihim iyaga uu ogaaday jacala yaqcudu wuxuu gudagalay inuu fadhiisanayo fakharaja ilayhim waa u soo baxay faqaala waxau yidhi qad caraftu aladii ra'aytu min saniicikum waan gartay buu yidhi alladii ra'aytu waxaan arkay min saniicikum oo idinka ficilkiinna ah fasalluu ayuha annaas daduu tukada fii buyuutikum guryihiinna ku tukada fa ina afdala asalaati salaadda mid ugu fadli badan salaatu lmari qofka salaadiisa waa fii beytihi uu ku tukada ila almaqtuubata qaala cafaan xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa muusa samictu abanadr can busrin can zaydin can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam halkaas marka waxaa uu ku dhammeeyey abwaabta ku saabsan jamaacada iyo imaamada waxa ku tacalluqa abwaabu اljamaacati wاlimaamati iyo meelahaas marka ku dhameeyey ayb ayb markaas abwaabu sifati salaati اnabiy buu gala wax hadda ka dambeeya baabkan haddas laga bilaabo casharka soo socda uu ka bilaaban doono in sha allahu tacaala sifihii nebiga u tuka jiray arkaantii buu galaa marka alimaamu albukhaari raximah اllah wabilahi towfiiq sal l sala ala nabina mxamed